إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah iyadoona waalidiintiisa iyo ehelkiisu ay ka hadleen dilkaas dowladda kenya ayaa amar ku bixisay in la burburiyo masjid ku yaala safaaradda dowladda federaalka oo ku leedahay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxgaradka iyo waalidiinta ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa cabasho ka muujiyay lacago baad ah oo ay sheegeen in ardada magaaladaas ay kusoo rogeen maamulada isdiidan ee ka jira magaalada beledweyne ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday fariisimo ay askar ka tirsan dowladda federaalka ku leeyihiin degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose khasaare nafeed ayaa ka dhashay isku horimaad ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland ku dhex maray magaalada boosaaso gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay maaro ula yihiin dhallinyaro qoomaluudnimo ay ku eedeeyeen kuwaas oo u sheegay inay kasoo bilowdeen baraha bulshada munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ah ee walaayadaas ayaa olole lagula dagaalamayo kaneecada ka bilaabay degmada jamaame دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah iyadoona waalidiintiisa iyo ehelkiisu ay ka hadleen dilkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helaya dil askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu wiil dhallinyar ah ugu geystay mid ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho askariga dilka geystay ayaa waxa uu si gaar ah kaga tirsanaa ciidanka loogu yeero boolis militario ee ay tababarkeeda iyo taakuleynteeda leedahay dowladda imaaraadka carabta yuusuf maxamed suuqaaleh ayaa lagu magacaabi jiray wiilka dhalinyarada ah ee shalay lagu dilay xaafad ka tirsan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada ardayda ah ee wax ka barata iskuullada magaalada muqdisho waxaana la filayay in uu maanta ka qayb galo imtixaanka uu gudbayo dugsiga sare aabbaha dhalay wiilka la dilay iyo mid ka mid ah eheladiisa ayaa ka warbixiyey goortii wiilkooda ugu dambeysay iyagoona sheegay inay cadaalad u baahan yihiin waxaan ahay wiilka aabihiis wiilka dhintay ee xabadda ku dhacday ee aan islahayn uun aan mirihiisa sugayn in imtixaanka buu fadhiisto marka uun kolley amarka ilaahay aa ku dhacay ninkaas uun waa lagu sababay sababtoo marka insha allahu waxaan ahay wiilka aabihiis marka shalay duhurtii ayaa igu dambeysay garabkaaga waad dareemi kartaa xanuunkaad dareemaysid dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsahaynaa cadaalad maba laga helaaye waxaan ka codsahaynaa inay aniga wiilkeena qofta disho nola soo xiro aan daysano aan dilno laakiin gaarkii oo maqan xalxal iyo waxaas iyo ma rabna anaga marka waxaan ku dhahay shalay garabkeena go-ay xanuun fara badanaa dareemaynaa xalay ma jiifanin dowlad inta noo timida see wax u dhaceena dheheenna ma arkin igaar oo hadda shan daqiiq camal kaa maqnaa geeridiisa laguu soo sheegay dhibaato waay wax qaada waa la waay waa dhiig baxi waxaan ku dhahay dhibaato fara badanaa la kulunna shalay hooyada dhashay wiilka la dilay iyo qaar kale oo ka mid ah eheladiisa ayaa iyaga oo murugaysan ka hadlay dhibaatada loo geystay ardayda imtixaanka gelayso kamid yaa sanadkan dugsi sare oo bixi rabiyo isniin maalinka ninkaan ku intifaaci lahayn oo maanta wax baraheen oo boqol toban anfar xaafidulqur'aan oo ahaa wiilkayga macalinkiisa xataa waa ogyaa xaafidulqur'aan oo ahay waxaan u baahanaa oo u baahanaa oo u baahanaa dowladda soomaaliya cadaalad idinkana waxaan idinka codsanaa inaad meel walba ku faafisiin dal iyo dibad gaarto cadaalada u baahana cadaalada u baahana cadaalad aba galabsan oo gurigiisa ka baxay oo ciddiisa u soo baxaayo inuu hubka dowladda inta calana canshuuray canshuur nagala qaada haddana hubka dowladda nagula dilo wax qalad ah waayo maalin daa'ina garab ku aaya caruur maanta la laaynayo maalin daa'ina dad la laaynayo waa qalad maanta garabkeenaan go walaalkay wiilku soo baxayo maanta wax qabanahaya dileen aniga waxaan ahay habaryartiisa waxaan ka hoyi lahaa kaharsalaayo soomaali bilsoon hooyadiis oo suuqley ula shaqaynayay cunuga korsatay ee garabkaaga ee maanta aa fiirsahayso laba daqiiqa isagoon albaabka ka maqneynin oo waxbarasho kaaga imaada inimeedkiisa ugu soo sheega waa xanuuntiiraayan ciidamada dowladda federaalka ayaa caadaystay inay geystaan dilalka ka dhanka ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana taas keenaysay inay ku dhiiradaan islamarkaana uu dilka shacabka joogto ka noqdo magaalada muqdisho iyadoo aysan jirin dowlad la xisaabtanta ciidankeeda iska badaaya inay la xisaabtanto iyada ayaaba dilalka iyo dhibaatooyinka kale ku haysa ummadda dowladda kenya ayaa amar ku bixisay in la burburiyo masjid ku yiilay safaarad ay dowladda federaalk oo ku leedahay magaalada nairobi cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
waxaa hadal heen badan uu ka dhashay amar dhowaan ay bixisay dowladda kenya kaasi uu ku socday safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay magaalada nairobi ee caasimadda waddankaas dowladda kenya ayaa amar ku bixisay in la dumiyo masjid ku dhex yaalay safaaradda dowladda federaalka ku leedahay dalkaas jibriil oo ah safiirka dowladda federaalka u fadhiya waddanka kenya ayaa amarkan la siiyey iyadoona warar soo baxaya ay sheegayaan in amarkaasi fulisay dowladda federaalka islamarkaana ay dhulka la simtay masjid ku yaalay safaaraddii ay ku laheyd waddanka kenya goobtii masjidka laga dumiyey ayaa waxaa loo bedelay xafiisyo ay ku shaqayso safaaradda dowladda federaalka ee dalka kenya arrinkan ayaa hadda buuq badan wuxuu ka dhexdheliyay baraha bulshada ay soomaalida ku wada xidhiirto dowladda kenya iyo dhammaan dowladaha kusoo duulay soomaaliya waxa ay xerooyinka ay degan yihiin ciidankooda ku leeyihiin kiniisado ay ku gutaan cibaadaadkooda baadilka ah mar weliba oo muuqaalo laga soo duubo qaar ka mid a xerooyinka ciidamada kenya ee ku yaala soomaaliya waxaa lagu arkayaa kiniisadii halkaas ku yaalay burundi ayaa ugu dambeysay oo maalmo ka hor waxa ay dhigatay munaasabad ay ku weyneynayaan diintooda kirishtanka ah waxgaradka iyo waalidiinta ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa cabasho ka muujiyey lacago baad ah oo ay sheegeen in ardada magaaladaasi ay kusoo rogeen maamulada isdiidan ee ka jira beledweyne maxamed ciise ayaa ka waramaya waalidiinta iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago dulsaar ah oo uu sameeyey maamulka hirshabeelle iyo kan hiiraan state waxay ka cabanayaan waalidiintan lacago lagu soo rogay inay bixiyaan ardayda kaasoo ah shahaadada aan wakhtigiisa la gaarin iyagoona sheegay inaysan waxaas macquul ahayn islamarkaana waxa laga yaqiiqsada uu yahay waa kuwaan qaar ka mid ah waalidiinta oo arrimahaasi ka hadlaya war waxaan nahay waalidiinta ilmaha dhalay iyo odayaashooda war waxaan la arag oon la maqal oon laga sheekayn waa waxaana soo gaaraa ardada ka baxaysa aydka oo inay baasayaan iyo inay dhacaan iyo dhimanayaan la kala aqoon shahaadadoodii lacagteedii bixiya oo advansiya ama horumar ah wax ummad qabta maaha wax ummad ku hadashana maaha ummaddaan waa iska tabaaraysnay hadda biibaxada qaarna jira qaarna ka soo galeen welina qaara biyoguryaha uga jiraan dhibaatadaas iyakoo la daaladhaca ardaydooda fiiga iyo wixii waxbarashadooda waa la daaladhacaen waana bixinayan laakiin waxaan ummadan u maqal caqli bini aadan iyo diin islaamidii ku salaysan taraan an la arag arda imtixaan geli doona juun tobankeeda oo eydka ah oo inuu dhaca iyo inuu dhimana iyo inuu baasi aan laqoon horumar keena lacagtii shahaadada wax lala yaqyaqsado waay dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa la kulmaya dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya maamulka hirshabeelle iyo kuwa hiiraan state la baxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid a fariisimo askarta dowladda federaalk oo ku leeyihiin degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalk oo ay kaga sugan yihiin degmooyinka jannaale iyo owdheegle kuwaas oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay khasaare nafeed ayaa ka dhashay isku hor imaad ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka puntland ku dhex maray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise magaalada boosaaso waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo maleeshiyaadka b s f ee hoostaga maraykanka iska hor imaadkan ayaa dhaliyey khasaare kala duwan sarsaaseentanna waxaa ku dhaawacmay saddex qof oo midi shacab yahay dagaalkan oo ka dhacay saldhigga bartamaha magaalada boosaaso kaasoo ku dhex maray ciidamada booliiska iyo maleeshiyaadka b s f oo ay maraykanka tababareen kaasi oo la sheegay inuu salka ku hayo rag laga xiray b s f jawiga magaalada ayaa shalay aad u qasnaa dhowr jeer oo hore ayayna sidaan oo kale u dagaalameen dhacdadan waxaa ka hadlay taliyo booliiska ka tirsan kaasoo sheegay inay qaati ka taagan yihiin maleeshiyaadka b s f ee maraykanku maalgeliyo isagoona dhanka kale raaciyey inay saldhigga kala baxeen maxaabiiska xirneyd maanta waxay weerareen saldhigga dhexeeya boosaaso oo ay ku dhaawaceen laba askari oo ciidanka booliis ka tirsan halkaasoo ku xakaxaysteen laba eedaysane oo saldhigga ku xirnaa kuwaas oo maxkamad suge ku ah halkaas kana geystay magaalada boosaaso falal amni darro iyo weliba dhaawacyo ay iyaga laftigooda isu geysteen waxaa nagu dhacay surtaag shaqo oo muuqda laakiin waxaan u aragnaa waxaa ka socda magaalada booso inay tahay taargid gaara oo ciidanka booliiska ay ku hayaan kooxdaas boosaaso waxaa dhowr jeer sidan oo kale hore ugu dagaalamay maleeshiyaadka b s f iyo kuwa maamulka puntland kuwaasoo dhaliyey khasaarooyin naf iyo maalba leh iyadoona dadka shacabka ay dhibaatooyin ka soo gaaraan gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah ayaa sheegay inay maaraw ula yihiin dhallinyaro ay qoomoluunnimo ku eedeeyeen kuwaas oo ay sheegeen inay kasoo bilowdeen baraha bulshada mahad cubeyd ayaa ka waramaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa aada ugu soo badanaya fasaadka noocyadiisa kala duwan taasoo ay ugu wacan tahay dowladda federaalka oo dadka u fasaxday ayadaa lafteeduna ka qayb qaadanayso sidii ugu sii xoogaysan lahaa xarumo kala duwan oo loo furay in lagu tunto lacagahoodana laga dhigay raqiis ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kusoo badanaya xamar waxaana xarumahaasi qaarkood ilaalo ka ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo la aaminsan yahay in sababtay u ilaalinayaan ay tahay inay ku tuntaan xubno iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xarumahan soo sheegnay waxaa lagu iibiyaa maandooriyaha noocyadiisa kala duwan sida khamriga xashiishka iyo shiishadda waxaana barbar socdaa gabdho ka ganacsanaya jirkooda iyo fisqi fara badan oo habeen iyo maalin halkaasi ka socda dowladda federaalka ayaa ka warhaysa arrintan waxayna u aragtaa in siday rabtay wax u socdaan maadaama marar kala duwan ay caddaysay in sidaa lagu soo jiidan karo dhallinyarada ay tahay in akhlaaqda iyo qiyamka wanaagsan ee ay leeyihiin laga bedelo inay ka warhayaan waxa ka socda muqdisho waxaa caddaynaya guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka yuusuf xuseen jimcaale wuxuuna sheegayaa inay jiraan rag sameeya ficiladii qowmuluudka oo kale kuwaasoo jooga banaadir iyo dumar ayaguna fasaadka ka gaaray heerkii ugu sarreeyey waa kan isagaoo ka hadlaya arrimahaasi gabdhahayni yaryarkaa ee shan iyo toban jirada ahaa iyo wiilashayni inta nalka loo damiyey hotmeel oo howla la dhex fadhiisiyey shiishado loo wada dhiibay daroogo loogu daray ee isku dhex yaacsan yihiin aysan war isu haynin markii la dhex galoo la arkay waxay ku leeyihiin oo wiilashayni ayaa gabdhi iska soo dhigaayo gabdhiyaa wiilal iska dhigaayo heer qowmuluuda ayaa ka dhex dhashay social media macaasidaa haddii ay ummaddu isku fiirsato oo aysan waxba ka qaban waxaa ka dhashaa musiibooyin xagga allaah ka yimaada oo wada saameeya dhammaan dadka oo dhan sida ku cad kitaabka iyo sunnaha culimmada iyo waxgaradka ayaa mar weliba soo jeediya in wax weliba oo xumaan ah laga hortago maadaama dhibaatada ka dhalata ay wada saamaynayso dadka oo dhan munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay degmada saakow ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe maxamed muudey axmed oo muslim ayaa ka waramaya sagaal arday oo toddoba gabdho yihiin labana wiil yihiin ayaa ka qalanjibiyey madarasada casim labo degmada saakow munaasabadda sagootinta loogu sameeyey ayaa waxaa ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan halkaas oo maktabka dacwada ardayda shahaadooyin guddoonsiiyey ardayda ayaa sameeyey bandhig soo jiitay ka qaybgalayaasha xafladda waxaana muuqatay asluub aqoon iyo barbaarin wanaagsan سؤال ما دليل الذبح جواب قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين سؤال ما دليل النذر جواب قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا سؤال ما هو الإحسان جواب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك munaasabadda waxaa hadallo bogaadin ah ka jeediyey ugaaska beesha yantaar ugaas nuur maxamuud iyo nabadoon maxamed jimcaale khayre xaflad oo ikhtitaam eh diinlika baradaaya anfidhiin ilaahay walaagii walbari i walaagii walbaradi i walaagii yoo dhalay waalidiin abba allahi injaaziy marka waxaan leenahay dadkii ilaahay dankiisa soo abaabulay oo arrintan ka soo shaqeeyey maamulaha madarasada casim ayaa u mahad celiyey kasoo qaybgalayaasha wuxuuna sheegay in hadaf laga leeyahay munaasabadan xafladda maanta aan qabanay waa ikhtitaam khatmulqur'aan arday dhammaysatay qur'aanka kariimka ardadaasoo ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeye kasoo bilaabeen sanadku markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo kun afar boqol afartan iyo labada akhirkeeda barashada qur'aanka kariimka oo kusoo biiray madrasada imaamu caasim qaybteeda labaad xafladda macnaheeda wuxuu yahay khatmulqur'aan oo loo qabtay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka waalidiinta ardayda ayaa dhankooda aada ugu faraxsanaa guusha carruurtooda jasaaka allahu khayr waxaa iigu jira afar cunug baan iigu jirto way ku dhammeeyeen qur-aanka kariimkay ku dhammeeyeen wayna ku bilaabeen ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan alxamdulilaah
maadaama carruurtaada maanta ay qur-aanka halkii ay ka bilaabeen haddana ay ku dhammeeyeen bal macallinkii juhdiga geliyey maxaad ugu baaqaysaa macalinka waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr ilaahay subxana watacaala miisaankaada xasanaadka kuu kaba hana ku barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala ajiri xasanaad aan lasoo koobi karin allaha kaasiyaan le insha allah jasaaka allahu khayran waxaa iigu jira gabadha la dhahaa saabiriin muuse waa gartay saabiriin ma qur-aanka ma dugsigan bay ka bilowdeen mise meel kale ay wax ku soo baratay saabiriin dugsigan ayay ku bilowday ku dhammaysay ka waran juhdiga aad u gashay inta ay qur-aanka ay baranayso juhdi badan ayaan u galay inay sidoo kale ay qur-aanka habeenka ay diyaariso ay qur-aanka akhriso mar walbo macalinkeedii ayadana ay iska warqabaan mar walbo waa gartay adiga iyo macalinka xerir inteena eg baa idinka dhexeey xiriir weyn ayaa naga dhexeeya waa gartay gabadhaadu maanta qur-aanka way dhammaysay bal mustaqbalka maxaa jeceshay gabadhaada inay kuu noqoto gabadheed inay macalimad noqotaan jeclahay xafladda lagu maamuusayey ardayda dhammaysay qur-aanka kariimka ee madarasada caasim ayaa ku soo dhammaatay jawi qurxoon
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ah ee wilaayadaas ayaa olole lagula dagaalamayo kaneecada ka bilaabay degmada jamaame warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed amiin
xaafado ka tirsan degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa laga bilaabay olole lagula dagaalamayo kaneecada howshan oo iska kaashadeen wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ee wilaayada ayaa waxaa si toos ah looga bilaabay degmada arrinkaasi oo ay si weyn usoo dhoweeyeen dadka reer jamaame ugu horeyn mid ka mid ah howlwadeenada ayaa ka warbixiyey qaabka ay howsha ku bilaabatay iyo muddada ay socon doonto anigoo oo ku hadlayo magaca faydhoorka degmada waxaa degmada noogu bilowday howlo oo ah la dagaalanka waxaa loogu yeero kaneecada marka hadduu alla qadiro howshan waxa ay noo sii soconaysaa ilaa iyo muddo toddoba maalmood ah waxaan leeyahay dadka in ay la shaqeeyaan walaalaha si oo micnaha howsha loogu fududeeyo marka waxaan leeyahay dadka walaalaha guryaha aan lagu dhibin si oo gacmo furan oo qalbi furan ha lagu soo dhoweeyo intaa ayaan kaga baxayaa sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jamaami ayaa soo dhoweeyey howsha kaneeca buufinta ah ee loo sameeyey aad iyo aad waa soo dhoweynaynaa waxaana ma aragtaa inaan la shaqaynaan diyaar u nahay si guud ahaaneed ee marka inaan soo dhoweyno dadka xaafadaha ku noolna oo khaasatan reer nasiib wanaag waxaan leeyahay dadka oo shaqada wadaan ha la soo dhoweeyo wallaahi niyoo kaneecada wallaahi wax fiican ma aha malaariya maaragtaa laga qaadaa marka aad iyo aad maaragta hadda waa ku qanacsannahay waana ku faraxsannahay waa soo dhoweynaynaa insha allah ilaahayaa iskale mahadda koowaad midda labaadna xarakada iska leh oo guud ah waxaan ugu mahad celcelinaa dadkii juhdigan oo ka qayb qaatay waa soo dhoweynaynaa howshaan dadkii juhdigan watona had iyo jeer waa soo dhoweynaynaa gurigeyga waa la buufiyey ilaahay mahaddii kanaacadii waa laga buufiyey maasha allah walaahi ilaahay subxaana watacaala waa ku mahadsan alxamdulilah qanaacada iyo cayaanka dhan wada jiro dhan waa nalaga buufiyey maasha allah walaa ilah ku mahadsan dib damban inalagu soo celiyo waan jecelna insha allah walaalehen qaaliga marka ugu horreyso haddana la buufiyo waaye jamaam wala xaafado badan ay kusii kooban tahay intaasoo haddana aan sii kala garanaynin gaarahaan xaafadda aan deganahay waxaa nasiib wanaag maasha allah walaa ku fiican alxamdulilah cayaankii waxayna dhibanayaan laga buufiyo xaafadaan deganahay xaafadda nasiib wanaag waxaana laga buufinaya cayaanka insha allah waxaan rajaynayna marwalna lagu soo celiyo sidaadna lagu buufiyey agoon waxaa ajira xasanaad allah ka siiyo mujaahidiinta ganaacada bismillah dhibanayaynu haysay laakiin hadda aana laga buufiyey alxamdulilah kheyr allah siiyo way noo dadaaleen maanta buufinta oo waxaa noola keenay kaneecada oo magaalada eber naga siisay alxamdu alshukri kheyr allah siiya xarakada waana u duceyne waana ku mahadsan yihiin waxgaradka ku dhaqan degmada jamaame oo dhankooda hadlay ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo howl noocan oo kale ah laga fuliyo degmada jamaame iyagoona u mahad celiyey wilaayada iyo maktabka caafimaadka bismillaah waan ku dhowahay waa namadoon idriis waxaan leeyahay waan waan soo dhaweynaynaa in badan in badan aan sugeyn waxaan filaynaa waa walaayadan waa ku mahadsan tahay si guud heer xarako waan soo dhaweyna waxaan sugayna waa waa bidqabka caafimaadka bulshada waxa loo taagan yahayna waa taas insha allahu tacaala si guud waxaan u aragnaa wax lagu farxo waxaan sugayna waa olado badan oo waday laakiin waa marka- marka ugu horreysay oladaha ka- ma- waxaa socday daacuunka waxaa socday mar kastaba heer baa lasoo maraa laakiin hadda waxaan la taaganaha kaneecada kaneecadana waa marka ugu horreysay insha allahu tacaala maktabkaas waxaan dhihi lahaa si guud heer xarako horta waxaan dhihi lahaa mahadaha ka gaadho mar kastaba waxaan rabnaa inay u taagnaadaan maktabka mar kastaba in lagu soo celceliyo waa barta dadka dadka laba socdo waa mahadaha ka gaadho waxaan u mahadinaynaa ilaah kasoo ka ayagan waxaan leenahay insha allahu tacaala dadaalkiina badiya howshaan aad iyo aad aad iyo aada ugu fiicnahay waxay tahna magaalada waa ognahay weligeeda kuma soo dhowaan in la buufiyo buufinkan waxaa heli karna ma aha ilaahay aa noo soo agday aan ku mahadsan alxamdulilah waan waan la shaqayhaynaa jimaama ee, afar xaafadood ay ka kooban tahay hadda waxaa ugu jirto waa ee, waxaa la yidhaahay salaaxudiin ansaarusun intii faa'iidhoorka ahay ee, maktabka caafimaadka waa ku mahadsan yihiin insha allah hadda waa la buufi insha allah waan ku mahadsan yihiin gurigee weligiis albuufin maanta waa la buufi wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ee wilaayada ayaa horay sidan oo kale howlo noocan oo kale ah uga sameeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa